barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah koob iyo soddonka bisha maarj sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bale saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waxa ay saacaddu tilmaamaysaa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal-abuurka oo ay marti inoogu tahay gabar dhallinyaro ah oo magaalada muqdisho kusoo kordhisay hab casri ah oo la xiriira isqurxinta dumarka midabka muhiimada ugu weyn waxaa dadka qaar waxay jecel yihiin gabdhaha badi sunyaha inay sameysadaan sunyahana waa kan ugu fog oo la samayn karo badnaan hadda ani waxa ugu sharxaa youtubekayga iyo vidiyada si ugu faa'iideeyo gabdhaha meekabka qaabka loo sameynayo waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada waxbaratay ee magaalada garbaharey oo bilaabay sidii ay aqoontooda uga faa'iideyn lahaayeen bulshadooda dhinaca heesahana waxaad barnaamijka ku maqli doontaan ilanmayn maryaney marna kama filaanin inaad mayaay leedahay walumaantaas tiri manaaqa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka ilaa iyo konton iyo toddoba milyan oo ruux oo turkish ah ayaa maanta oo axad ah u dareeray goobaha codbixinta si ay uga qayb galaan doorashooyinka dowladaha hoose oo ka dhacaya guud ahaan waddanka oo dhan shacabka ayaa soo dooranaya duqowda magaalooyinka iyo xildhibaanada golayaasha deegaanka waxaana magaalooyinka uu uloolanka adag ka dhici doono lagu tilmaamay istanbul oo ah magaalada ugu weyn iyo magaalada caasimadda ah ee ankara oo ah magaalada labaad ololihii doorashadan maanta ayaa waxaa hareeyey uguna weynaa dhaqaalaha kadib markii sanadkii tegay ee labada kun sideed iyo tobankii uu aada u kordhay sicir bararka iyo shaqola-aanta waddanka turkiga dadka ka faallooda siyaasadda turkiga ayaa ku waramaya in doorashadan ay dhanka kale marka laga eego ay tijaabo u tahay madaxweyne rajeb tayib erdogan iyo xisbigiisa cadaaladda iyo horumarka ee eke doorashadan ayaa lagu tilmaamay tii uga adkayd ee uu wajaho madaxweyne erdogan tan iyo markii uu talada waddanka la wareegay sanadkii labada kun iyo labadii
dadka reer venezuela ayaa sabtidii waxay qabteen dibadbaxyo iska soo horjeeda iyagoo ku dhawaaqaya taageeradooda madaxweyne nicolas maduro oo ay taageerayaan dowlada ruushka iyo dowladaha ruushka iyo shiinaha amaba hogaamiyaha mucaaradka ah ee isku magacaabay madaxweynaha kumeel gaarka ah ee juan guweydo oo ay taageereen dowladda maraykanka iyo konton dowladood oo kale taageerayaasha guweydo ayaa isugu tegay magaalada layidhaahda los takis oo u dhow karakas halka taageerayaasha maduurana ay isugu soo urureen bartamaha caasimadda taas oo ay ugu yeereen inuu yahay mid lagaga soo horjeedo siyaasadda gumaysiga dibadbaxyada ayaa yimid maalin kadib markii ururka caalamiga ah ee laanqeyrta cas iyo bisha cas ay ku dhawaaqeen inay heleen ogolaanshiyo ah in ay gargaarka bini'aadminimo siinayaan dalka uu gelgelay sicir bararka oo ayna hawshooda bilaabi doonaan muddo labaatan maalmood gudahooda mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hibada iyo hal-abuurka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal-abuurka waxaa maanta marti inoogu ah maryan axmed cali oo ku magac dheer maryan axmedey maryan waxay ka mid tahay gabdhaha farikutiriska ah ee magaalada muqdisho ku soo kordhiyey farsamada qurxinta dumarka ee dadka qaarna ay u yaqaanaan meeg ab maryan ku soo dhowow barnaamijka ugu horeyn waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo eh, goorma ayuu kugu dhashay fikirka ah in aad hawshani bilowdo
Een, waxaan ku- aa- aa- aan bilaabay mekerka laba kun iyo kun iyo shantii Een, waxay ahayd ma een, mekerka gabdhaha badi aroosyada markay aadayaan ay aadayaan walaalahii markay mekab rabaan inay marsadaan gabdhaha qaar oo la weydiinayo oo dhahaayo baa meka waa u baahannahay waa idhahayo waa mashquulsannahay kadib een, waa mashquulsanahay waxaan dhahaa so waakiina haddaa aqaani lahay mekabkii waa anagaa samaysan lahayn Ee, marka een, aabaa xanuunsaday aaba waxaa loo qaaday malaria markii loo qaaday aaba xamar een, markii malaria loo qaaday hooyaa waxa oo aan aan ka codsaday inay makeupka ii keento Ee, marka aaba xa- xaggaas kusoo dhintay oo hooya markay imaatay kadib aniga ma- maqabiila guriga ku ahayn guri kadib een, waxaa isku dayay wax kaliya la qabanayo ma laha Een, makeupki me- me- makeupki inaan oo hooyo keentay inaan aniga isku marmariyo aa mar kasta sameysto markaas marka waxaan dhihi jiray hayo ho- hooyo ka waran makeupkeyga aba ay ka waran makeupkeyga ma fiican yahay ha way fiican tahay makeupka makeup qurax aasminaysa macnaa waa usoo dhow lahay kuwa xagga camal marka een, haween walba marka aan oo youtube iska galaa oo wax baxayn markaas waxdii camal makeup ka samaysa haweenkii camal waxaan geli jiray een, youtube-ka kadib een, instagram aa waxa iga caawin jirin kuwa oo yurubka camal makeupka say u samaysadaan aan marka aan qaabkay u samaysan qaab kale kasii qaadana maalinta habeenkii waxdii anaa iska samaysan jira waa garta marka adigaa sidaas isu bartay een, s- shakhsiyan eh, ma jirin cid kaa saaciday qaababka loo sameeyo waa gartay marka marka goor- goorma Ah.
ayaad bilowday in aad ku shaqaysato xirfaddan
adii laba kun iyo toban iyo lixdii camalay ahayd Een, waxaan arkay baahida gabdhaheena oo u baahan yihiin makeupka iyo gabdhaha ay dhahayaan maryam waa ku shaqayn karaa ani ma umalayn jirin inaa makeupka aan aqaano macnaha waa iska sameynaya ma aqaani camal U- qof walba waxaa subaahayaa qof kale oo dhiirigeliyo marka een, waxaan arkay gabdho qaar ay dhiirigeliyaan oo i dhahaan een, maryam waa samayn kartaa waana ku shaqayn kartaa hooyo waa ku caawin kartaa ha markaa kadib waxaan bilaabay shaqadii ina aan ku galo waa gartay marka eh, marka ay timaado dhinaca social mediaha dhallinyarada ku sugan magaalada muqdisho ama guud ahaan soomaaliya waxaa moodaa inaad ka mid tahay kuwooda ugu caansan eh, mar aan instagram-ka aan fiiriyey oo aan kaa fiiriyey ku dhowaad saddex boqol oo kun oo qof ayaa maaragtay kugu taxan bejkaada marka maxay tahay isleedahay waa ku gaartay een, heerkaasi oo ay dadka intaas la eg ay maaragtay yihiin dadka adiga ku daawada oo howlahaadii iyo waxqabadkaadii halkaas kala socda Een, horta een, ani ma umalayn jirin inaan aan makeupkayga inay dadka a- oo aan yurubka camal inay ka mid noqonayso mise inaan gaarayo laakiin waxaa arkay dad badan igu taageeraan ee igu dhiirigeliyaan inaan shaqadii hore usii wato oo ay da- gabdho badan ay dhahaan oo, een, makeupkaaga dad- kuwa kale waa ka duwan tahay makeup qurux badan oo waxaa sameysaa oo dadka ka duwan waxaa arkaa dad badan ay la soo xiriiraan oo u dhiirigeliyaan maalin anoo aroos aan sameynayo waxaa arkay een, oo waxaa arkay aroosadii markii aan xaafada igu soo celinayay wiilaa marka waxaa dhahay maryan waa kuugu faanaa Een, maxaa dhacay igu fahantiin Een, een, jaynaan joogaa marka waxaa arkaa een, jaynaan joognaa waxaa arkay een, inaan gabdhaha jayneeska inaan dhaho gabadhaan dayfiyey soomaaliya jirtaa makeupkaana way samaysaa ma aaminaan marka walaahi markay xaafada imaado waa farxay gabdha jaynees maa lagu fa- faalinaya waxaa la dhahayaa ee gabdheena soomaali marka dhiirigelin waxaan ku helay inaan wadankayga hadda inaan soo muujiyo quruxdiisa oo aan gabdhiha quruxdooda inaan soo muujiyo waxay kamid tahay quruxda hadii wad aa, quruxda ee, wadankay kamid tahay gabdha quruxdooda hadii lasoo muujiyo aada iyo aad marka ma kaga faa'iidaysataa eh, bartaas aad Mhm.
instagram-ka ku leedahay in ay gabdhihii baahida u qabay in la qurxiyo oo make up loo mariyo maaragtay ay kaa soo raadiyaan oo aad sidaas isku heshaan haa waa ka helaa gabdho badan oo ee, xataa kalsooni ee, igala soo hadlaan dhig keliya adaan kuu baahanahay adaa aan- adaa keligeena sameynay xataa waxay ee, kalsooni u siiyaan in wax wax walba qof walba wax u sameey inay xag- kuwa kal- kuwa kale inay iga kalsooniye yihiin mar walba ana waa jeclahay inaan u sameeyo aan mar walba aan garab taagano taagnaado gabdhaheyna marka waana ku faraxsanahay ha aad iyo aad yaa u badan dadka aad u mariso ma gabdhaha dhalinyarada ah sida adiga oo kale mise kuwa maaragtay kaa waaweyn mise hooyooyinka
Een, ba- badnaan waxaa marsanaan gabdhaha anagoo kale aroosada markay aadayaan camar ma- ah, markasta aroosaa iska jiraa jimcadii iyo khamiiskii aan iska sameeya gabdhaha oo anaga camal ee dhalinyarada Een, magaalada muqdisho een, maadaama ay tahay magaalo weyn dadku sidee ayaad isaga warqabtaan oo aad isu heli kartaan Een, qof walba een, hadda haddii xamar waa waxaa ku nool dad badan een, waxaa ii yaqaanaa hal qof camal oo macaamil iyo ee markasta ii imaado markaasa qofka kali qofka kale waxaa usii sheega hay qofkaas waxay degan tahay meeshaas marka qof walba m- maalmaha aroosyada ee la aadayo gabar walba maxay iga soo raadisaa tilmaamkas meesha ay iga soo raadiyaan waa garta marka qalabka aad u adeegsato een, qurxinta dumarka ee, xagee ka heshaa ma gudaha magaalada lagu gadaa mise dibadda lagaga soo dhiibaa Een, qaar waa dibadda waayo qaarna een, xamar le xamar dhexdiisa aan ka helaa waa gartay marka waxaa moodaa in mar walba uu casri sii noqonayo ee qurxinta dumarka een, gaar ahaan waxyaabaha wejiga iyo indhaha ay marsadaan Een, bal ka waran horumar intee la eg ayay kaga tillaabsanayaan soomaalida dhinacan een, isqurxinta gaar ahaan dumarka maadaama dumarka ay caan ku yihiin isqurxinta Een, walaahi horumar oo aad weyn xataa inaan kasii horumarayno dadka oo yurubka joogaan Een, mar walbana waxaan ku dadaalnaa saa oo gaarsan lahayn dadka oo yurubka joogaan oo meelkalka mar walba iyosan ay keenaan marka een, masala ma maalin maalin maalinta kasii dambeeya waxaan ku dadaalnaa see aan ku gaarsan lahayn dadka oy meelkalkaas soo soo- een, sameeyaan xataa soo saaraan saan ku gaarsan lahayn ha sidaan ugu daba tegi lahayn ma weydiisay Ha, ha.
dadka adiga kaaga horeeya howlahan qurxinta dumarka waxyaabihii ay horay ay u samayn jireen ma weydiisay in uu isbedel ku dhacay een, xirfadatan een, qurxinta dumarka ee dumarka kala qurxiya tusaale ahaan ee, labaatan sano ka hor ama toban sano ka hor iyo hadda xilliga la taagan yahay inkastoo adiga aad ku cusub tahay Een, dadka ma- maba is aragno dadka qaar een, like, ma jirto dad aan aan aan- aan weydiiyey ahaa marka qofka aanan aqoonin ama aanan hore u maqlin make up waxa uu yahay een, maaragta ama qurxinta dumarka ee habka casriga ah loo qurxiyo maxaad ugu fasiri lahayd midabka een, muhiimada ugu weyn waxaa dadka qaar waxay jecel yihiin een, gabdhaha badi sunyaha inay sameysadaan ee, een, sunyaha ay sameysadaan sunyahana waa kan ugu fog oo la sameyn karo Ee, isku- aan- badnaan hadda ani waxa oo uga sharxaa youtube-kayga iyo tifiyada si ugu faa-iideeyo gabdhaha in- in makeupka qaabka loo sameynayo qaara ah waxaa je- waxay rabaan inay eebtaan qaabka loo sameynayo youtube-ka aan u sharxaa tvna waxaa usoo fadhiistaa si ay ugu fahmaanme oo hadda aan aanaga fahmaano marka ma ka faa'iidaystaan maadaama aad sheegtay in aad telefishinka soo fadhiisato channelna aad ku leedahay een, youtube een, ma ma heshaa een, falcelin oo dadka sida ay uga faa'iidaystaan iyo sida ay ugu maaragtay faraxsan yihiin ay kaagana mahad celiyaan ha waa arkay maalin anoo aroos aan joogo ee, waxaa iisoo gashay gabar marka gabadha kelisa igu soo gasho waa naxay marka waxaan dhahay abaayo maxaa dhacay markaasay dhahday abaayo horta aadaa umahadsan tahay maxaa dhacay ana een, een, waxaan kugu mahad celinayaa horta makeupkan ani qof anaa soo marsaday qofna iisoo marmin waxaana ka bartay adig aadaa ugu mahadsan tahay makeupka cashrada meeshaas aan noogu soo bixisay runtii waa ku dhiiraday inaan makeupka in aan tv usoo fadhiisto markasta aan youtube-kan usoo fadhiisto qaab walba loo sameynayo oo hadda u socdo waa gartay marka ee, maxaan ku sheegi karnaa muhiimadda make upka uu leeyahay gabdhaha dhalinyarada ah Een, muhiimada u- horta gabdhahii gabdhahiina een, wadankeena bilaacdiisa oo gabdhaha waay haddii gabdhaha soo nu- gabdhahiina haddii la nuuriyo wadankeena waa noo nuuraa Een, marka een, qof walbo maanta isu nuuriyo isu qurxiyo oo waxay kamid tahay wa- bilicda wadanka waa gartay marka marka ma jeclaan lahayd inaad horumariso hadda heerka aad taagan tahana aad sare uga marto ee, maadaama hadda muqdisho oo keliya aad ku eg tahay in aad magaaladina meelo kala duwan ku yeelato gobolladina aad ku faafto waa jeclahay dad badan waa igala soo xiriiraan aad bay u mahsan yihiin markaas waxay dhahaan kaale gobolada noo ima meehibkaagaa jecelnahay qaar xataa waxay jiraan in in we- xamar ugu imaadaan waa jeclahay insha allah laakiin xamara meel aan rabaa inaan kasii koro inaan sii weyneeyo xataa dad aan soo saaro ah, oo life inaan ugu sii daro een, xa- xarunka loo sameynayo meehibka ay ku shaqeystaan dadka gabdhaha soomaalida aada iyo aad marka ugu dambeyntii qeybihii dambe ayaan maraynaa ma jirtaa wax tale ah oo aada u hayso een, dhallinyarada soomaalida ee leh hal abuurka dhinacuu doono ha noqda ee een, ee, maaragtay inay la soo baxaan hal abuurkooda oo ay dadka uga faa'iideeyaan maxaad eh, erayo ah oo aada u haysaa Ee, waxaan waxaa ahay een, dugsiga waxaan dhihi lahaa een, aan wada kacno wadankeena aan wada dhisano een, qof walba ilaahay khibrad isku dhaliyay qof walba khibradiisa ala soo baxo wadankeena wa- wax walba oo iskaa baahan yahay een, makeup-kana waxa- waxay kamid tahay bilacli wadanka gabdhaha hadii la nuuro wadanka waano waano nuura aan ku dadaalasa wadankeena aan u dhisan lahayn aan u nuursan lahayn aada iyo aad ayay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd maryan axmed cali oo ku magac dheer maryan axmed dey waxa ay ka mid tahay gabdhaha magaalada muqdisho kusoo kordhiyey farsamada qurxinta dumarka ee loo yaqaano make upka waxa ay marti ugu ahayd barnaamijka hibada iyo hal abuurka dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyaad u mahadsan tahay nuur bukhaari ayaa nala socodsiinayey barnaamijka hibada iyo hal abuurka halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toos aad uga dhegaysanaysaan magaalada washington nuur maxaa noo xigay magaalada garbahare ayaan markaan aadi doonaa casho dhallinyarada waxbaratay ee ku nool magaalada garbahare ee xarunta gobolka gedo ayaa bilaabay kulano ay uga arrinsanayaan sidii ay dadaalada aqooneed ama sidii ay aqoontooda ay uga faa'iideyn lahaayeen bulshada ku nool magaaladaasi wariyaha v o e da jaamac farasle ayaa kulankii ugu dambeeyey ee dhallinyarada ay uga hadleen horumarka magaalada ka wareystay guddoomiyaha golaha dhallinyarada garbahare cabdiqafaar maxamed cabdulaahi
shirkaas waxaa soo agaasimay golaha dhalinyarada ee degmada garbahaarey waxaana marti noogu ahaa qoraa ibraahim aadan shire run ahaantii waxyaalihii lagu lafagurahayey ee meesha loo agaasimay waxay ahayd in dhalinyarada aqoon-yahaniinta ay dib ugu soo laabtay deegaanka in bay in bal iyagu ay is wareystaan oo dood cilmiyeed ay isku wareystaan looga hadlaayo xaaladaha ka jira oo magaalada iyo guud ahaan gobolka kaasoo la rabo in lagu gorfeeyo sidii dhalinyarada aqoontooda ay dhe- ma- magaalada ugu faa'iideyn lahaayeen iyagoo horumar kusoo kordhinayo kaasoo inta badan xoogga la saarayay sidii dhalinyaradu si tabarucaada ay bulshadu ugu shaqayn lahaayeen tagtar kastoo ay lahaayeen haddii ahaan lahayd caafimaadka haddii ahaan lahayd xagga maamulka iyo dowlad dow- dowlad wanaagga haddii ahaan lahayd ganacsiga marka wuxuu ahaa kulan loo agaasimay dhalinyarada aqoon-yahaniinta ah waaya ayna isku wareysan yihiin qaabkii ay uhorqalqaalinaya bulshada waxaad faahfaahin naga siisaa marka waxyaabihii e, sida gaarkaa diiradda loogu saaray hadalladaada hadda waa wax guud marka wax si gooni ah loo fiiriyey ma jirtaa ama hoos loogu dhigay is araggaas isaagaas wixii ugu weynaa ee laga hadlay waxay ahayd in bal bulshadu la baro qaabkii iyagu ay horumar ku suubsan lahaayeen iyagoo la siinayo wacyigelin deetana kaashanahayo ururka aqoon-yahaniinta ah si marka bulshada iyo maamulka iyo aqoon-yahaniintu ay ahaadaan kuwo isku xiran horumarka deegaankana looga diyaariyo qaab wanaagsan oo bulshadu hadhow iyagu iskood ay ooga qayb qaadan doonaan horumarkooda inbuu ahaa wixii xoogga la saaraya bulshada iyo in la isbaro aqoon-yahaniinta iyo maamulka la isku xiro deetana qaabka horumar lagu gaari lahaa harkaas uu ka bilowda maxaa marka is araggaas iyo waraysiga aad la yeelateen qoraa ibraahim xaaji aadan iyo dhallinyaradu ay wadaageen ka soo baxay oo meredhala aadna la wadaagi kartaa waxaa ka soo baxay in bulshadu ay u baahan yihiin horumar horumarkaasna ay tahay in dadka kow horta waxbarashada ay xoogga saaraan ummaduhu hadda markii la fiiriyo xadaaraadka ummadaha hormaray hadda waxbarashadooda levelkooda intay la eg tahay unbay ku horumaraan marka haddii bulshada la baro ganacsiga iyo qaabka uu socdo maamulkaoo kale iyo bulshadoo kalena iyagana laga wanaajiyo maamulaadka iyo dowlad wanaagga waxaa sahlanayso in wacyigelin buuxda ay qaataan dadku ayna ka gudbaan wax kasta oo dibudhaca ku keeni karo Eh, ogaantii galbaare waxaa iigu dambeysay s- eh, sagaashan iyo sideedii waxaana eh, ku yaraa dhallinyarada waxbaratay ee deegaanka oo markii ay waxbarasho ugu baxaan xamar ama meelo kale aan soo noqon jirin marka sharaxaad naga sii galbaare oo magaalo yaara dhallinyarada badan ee waxbaratay ee soo noqonayo maxay qabanayaan oo ku mashquulaan run ahaantii jaamaca oo garbaharey awal way ku yareed in la helo ugu yaraan konton afartan qof oo dhalinyaro ah oo wax soo bartay oo jaamacado ka soo baxay dalka dibadiisa iyo gudihiisa kuwaasoo masar iyo baadbay isugu jeeda sil daraje kastoo ay leeyihiin ee dib ugu soo laabtay deegaankii uga yareed haddalse waxaa la helayaa ugu yaraan konton lixdan dhalinyaro ee jaamacada soo dhameeyey kuwaasoo deegaanka kusoo laabtay iyagoo u kuurgalaya xaaladda deegaanka uu ku sugan yahay ogaanahaya baahiyaha ka jiro haddii ay ahaan lahayd dhanka waxbarashada oo kale in bulshadii xoogga laga saaro hadda gobolku ama degmadu ma lahan jaamacad oo kale inay iska wareysteen kulmadaas oo kale sidii waxbarashada kor loogu qaadi lahaa oo looga tashan lahaa bulshadu si ay ugu haysan lahayeen jaamacad oo kale waxaa kaloo dhalinyaradu ay aqooniinta inta badan ay ka hadlayeen maadaama wadanka fursadihiisa shaqo ay ku yar yihiin sidii inagu aan fursado shaqo ku abuuran lahayn oo qof kasta iskiiliska iyo xirfadda uu hayo uu soo bandhigi lahaa si markaas looga qaato wax ay bulshadu ay ku bilaabi karaan inta badanna haddii soomaalidu waxay un ku tashtaan markay jaamacad soo dhameey inay shaqooyinkan la yihahdo white color jobaska oo shaqada oo maradaadu ku caddahay inay inta badan ay helaan taas marka in inta laga gudbo qof kasta wixii uu awoodo oo xirfada inuu ku shaqaysto baa lagu gorfeeyey waaya waxaa kaloo loo waxaa kaloo asna xooga ay ku saarahayeen in bulshadana ay ahaato bulsho horumar u diyaarsan oo wacyigelinta haddii laga suubiyo waxaa kaloo jiro oo inta badan xooga lagu saaray oo lagu dargelinayay barnaamijyo iyo shaqooyin ay qabteen dhalinyarada oo ay ugu horeyso magaalada horey uma lahayn quality control oo waxa la dhaho in la ilaaliyo daawooyinka dhacay cuntada dhacday iyo cabitaanada dhacay ama waxaa loo yaqaano contraforce dracska daawooyinkan oo sida beenta lagu abuuro in dadku marka laga wacyigeliyo waxyaalaha dhacay si hadhow ay u fududaato in la kontaroolo waxa magaalada soo gelayo marka isbitaalada way booqanahayeen waxay baarahayeen daawada inay dhacday iyo waxa lagu shaqeynayo waata waxaa la baarahaya cabitaanada iyo waxaasoo dhan
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha golaha dhallinyarada magaalada garbaharey cabdiqafaar maxamed cabdulaahi oo uu waramayay waryaheena jaamac buule jaamac jaamac farsle weli waxaad degeysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington haatana wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaaraha nuur ayaa mar kale inoo haya
mahadsaned caasha dhegeystayaal ciyaarihii horyaalada qaaradda yurub ayaa soo laabtay kadib ah, laba isbuuc oo laga nasanayay oo ay xulalka qaar ciyaarayeen ciyaaro saaxiibtinimo iyo kuwo caalami ah oo oo la xiriiray isreebreebka yurub iyo afrika ingiriiska haddii aan ku horeyno manchester city ayaa la wareegtay hogaanka markii ay laba gool iyo eber shalay galab uga badisay fulham ciyaarihii kale ee dhacay manchester united waxa ay laba iyo hal dirtay watford waxaana uu ahaa kulankii ugu horreeyey ee tababare ole gunnar soldier uu isaga oo ah tababare rasmi ah oo ku- markii uu ka baxay kumeel gaarka uu badiyey westham waxa ay ku khasaartay laba iyo eber kooxda everton leicester city ayaa dirtay laba iyo hal kooxda barnamouth Eh, ciyaaraha maanta dhici doona ee ingiriiskana waxaa ugu xiiso badan tan caawa fiidka dhex mari doonta liverpool iyo tottenham cardiff city iyo chelseana waxay is arki doonaan caawa fiidkii dhinaca talyaaniga ee serie aada saddex kulan ayaa dhacay xalay waxaana kulanka isha lagu hayay uu ahaa kii dhex maray kooxaha milan iyo udines waxaana hal iyo eber ay guusha ku raacday kooxda milan waana guuldaradii labaad oo soo gaaraysa oo xidhiir ah kooxda ac milan laakiin goolka looga badiyey shalay waxa uu ahaa gool ay samdoria dhaliyeen ilbriqsigii saddex iyo soddonaad isaga ayaana go-aan ka gaaray ciyaarta yuventus hal iyo eber ayay kaga badisay imboli waxaa mar kale badbaadiyey wiil- wiilka dhallinyarada ah ee lagu magacaabo muuse kiin oo ah ciyaaryahan sagaal iyo toban sano jir ah bedel ayuu ku soo galay isaga ayaana u dhaliyay goolkii guusha laacibkan kasoo jeeda qaaradda afrika balse heesta dhalashada talyaaniga ayaa sidoo kale uu cadaro ka dhigay ciyaarihii isreebreebka qaramada yurub kadib markii lagu soo daray xulka talyaaniga oo uu labada kulan oo ay dheeleen uu u kala dhaliyay min hal gool ciyaar kale waxay dhex martay genewa iyo udines waxaana laba iyo eber ku badisay kooxda udines dhinaca spain ee la liga ciyaarihii dhacay haddii aan fiirino barcelona ayaa kordhisay dhibcaha ay ku horkacayso horyaalka waxaana ay shalay laba iyo ha- la ibar ku martay kooxda sbanyol labada goolba waxaa dhammaadka ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan leonel messi oo hadda hogaaminaya gooldhalinta horyaalka spain ee la liga atletic madrid afar iyo eber ayay ku qabatay kooxda deportivo alaves waxaana goolasha u kala dhaliyay morata thomas nigues iyo ciyaaryahan diego costa real madrid caawa ayay ciyaari doontaa Ee, natiijooyinka ka soo baxa ciyaartaasi iyo kuwa kale ee maanta dhici doona waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda xubintii ciyaarahana waa naga intaa
aad iyaad u mahadsantahay nuur bukhaari haatanna aan ka nasanno wararka iyo warbixinada barnaamijka dhallinyarada maanta ku jira dhallinyarada waxay sugaysaa heesaha dabacsan ee barnaamijkan ku jira maryan ayaan usoo qabanaynaa iyo codka fanaanka bashiir cali xuseen
guda badan ayaan waday maweelada naftaadoon kuu meraay hadalku si aan kuu maqsuudiyo meermeyeerinaay muda badan ayaa waday maweelada naftaadoon kuu meraay hadalku si aan kuu maqsuudiyo meermeyeerinaay mooday xaajadu meel wacan ini marayso meherkaliya noo haray mooday xaajadu meel wacan inay marayso meher kaliya noo haray ayaad muranka taagtood macsalaha maybuu tiri kaamana mutaysan axdiyaadu meel dayan waxaadaan tumayaadeen ayaad muranka taagtood macsalaha maybuu tiri kaamana mutaysan axdiyaadu meel dayan waxaadaan tumayaadeen dilanmayin maryane marna kaama filaanin inaad mayaay leedahay walow maantaad tiri ismanaaqa
heestaasi maryan iyo bashiir cali xuseen ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabeyn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashucuudi anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed cabdi xasan sandheere oo dhinaca farsamada naga caawiyey tan iyo galabta afarta waxaan ku tadhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
haddaad mooda caashaqo maalma buraha inuu yahay micnigiisa maa garan maweliyo xayaar baad moodaysaa adigu haddaad mooda caashaqo maalma buraha inuu yahay micnigiisa maa garan maweliyo xayaar baad moodaysaa adigu